الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوة في سوى حد ثبت لله لا القاضي ولو معزولا وشاهد ومنكر التوكيل وحلف الحاكم xaakim kuu dhaarin man qofka tawajahad calayhi ay ku soo wajahantay dacwaa dacwo fii siwaa xaddin xad wixii ka soo hadhay habata lilaahi ilaahay u sugnaaday lalqaadii walalqaadii qaadigiina la dhaarin maayo walow macsuulan mid la casilayba ha ahaadee wa shaahidin markhaatina la dhaarin maayo wa munkiri tawkiili wakaalasho kii inkirsanana la dhaarin maayo batan goonaan ayuu xalafa ku dhaaran kamaa ajaaba dacwa dacwo si ugu jawaabay wa nafya cilmin ogaan nafyinteed buu ku dhaaran ficla hayrihi hayrkii ficilkiisa oo nafaa uu anfinayo uu reebayo waxaynu ku jirnay dacaawidii iyo bayinaadkii waxaa sheekhuu leeyahay qof alliyaaliyo qofkii dacwo lagu soo oogo saxiixo ah oo waxaa lagu dacweeyey haddii uu qirto la laasimin lahaa ama maal ha ka sugmayo ama tacsiir iyo ganaaxa ka sugmayo qof alliyaariyo qofkii dacwadaa saxiixadaahi ay ku soo wajahanto ee haddii waxaa laga doonaya uu qirto la laasimin lahaa waa la dhaarinayaa haddii markhaatiyo wax ku caddeeyo la waayo waa la dhaarinayaa wixii aan ahayn xad ilaahay u sugnaaday xuduudda wixii aan ahayn sida xadka sinada iyo xadka khamri cabbidda iyo wixii la mida qofka loo sheeganaya isaga lagu dhaarin maayo bal xataa in lagu dacweeyo oo qof ku soo dacweeyo ayaan la dhegaysanaynin waayo qofkan ku dacwinayaa miduu leeyahay ma aha cidda xaqa u leh dee waa ilaahay waxaan u faray in la asturo oo intii suurtagala la qariyo oo laga jeesto markaa waxallafa alxaakimu man tawajahad calayhi dacwaa kay ku soo jehatay uu dhaarin fii siwaa xaddin habata lilaah xad ilaahay u sugnaaday wixii aan ahayn markaa waxaa xuduudda laydhaa dhaaribo ma soo gasho idan markaa tanay soomaalidu ay masalan gabadhi ay nin sheeganayso odhanaysa markaa yacni wiureey ee la odhanayo ka dhaaro yacni wax sharciga maaha yacni dhaaribo ma soo gelayso iqraarkuna waa xuja qaasira oo taa iyadu qiratay sinada iyo xumaantunbaa xadkii in la mariyo ay tahay qofkan kale ay markaa kusii sheegaysana inay markhaati ku caddeeyo mooyaane hadalkeedaasina ku sugi maayo dacwadna markaa inay oogto ma laha dhaarina sooba geli mayso waxa kale oo aan isna la dhaarinaynin xaakim baan isaga qaadi baan isagana la dhaarinaynin haddii qaadiga lagu sheeganayo xugun uu hore u xukumay buu jawrigu sameeyo wuu igu xadgudbay waa inaad ku xadgudbin dhaaro la odhan maayo walow intii la casilay ee xuunkiiba laga qaadayba kadib ha ahaatee waayo mansabkiisan ayaa ka sarreeya kadalik shaahidka iyo markhaatina isna dhaarin maayo haddii markaa isagana lagu dacweeyo oo la yidhaahdo markhaatigaa uu igu furay been buu ku sheegayey isagana la dhaarin maayo waayo mansabkaa shaahidkaa iyadana dhaartaa ka sarreeya tan haddaba iminka la sameeyo ee qofka markhaati loo soo joogaba kitaabka la mariyo ayada tanuu sheegaya iyo taasi way kala duwan tahay tani waxa weeye mar dambe oo lagu soo dacweeyo oo la yidhahdo markhaati u beri igu furay been ayuu igu furay waxba kama jirin yacni in la yidhaahda ka dhaaray inaanad been ku furin ayaa markaa aan meesha soo gelayno masabkiisu ka sarreeya laakiin tan hore way iska tawhiiquun xilliyadan dambe yacni culammadu way tilmaameen inay bannaan tahay markaa adkaynun la adkaynayo darteed in markaa dhaar la mariyo inaan been sheegaynin wa munkiri tawkiili tawkiilkii inkirsanaa masalan qof ayaa qof kale dayn ku leh qofkii daynta lagu lahaa ayuu mid kale u yimi markaasuu yidhi dayntii keen hebelkii daynta kugu lahaa baan wakiil ka ahay waar anigu ma ogi inaad wakiil tahay cid iigu dhiibnay ma odhanna iga tag hadduu yidhaahdo inaanad ogayn inaan wakiil ahay iigu dhaaro iyaduna meesha ma soo gelayso waayo xataa hadduu wakiilnimadiisa qiro oo u ictiraafo dee inuu u dhiiba haalqintidan iyo maalkanuu gacanta u geliyo ma uu lahayn waayo mustaxiqan iyo kan lagu leeyahayba dee markaas inuu dafiro ninkan iyo wakaaladiisan iyo wixiisan ayaan laga aamin ahayn marka waa munkiri tawkiilina waa caynkaa batan kamaa ajaaba dacwa xalafa wa nafyi cilmi ficli gayrihi nafaa baydkaasina waa qaaciido guudo waa qaabka loo dhaarto dhaarta waxaa loo kala qaadaa qofkani waxaanuu ka dhaaranayaa ama lagu dhaaranaya inuu ficla nafsihi yahay wuxuu isagu sameeyey oo la leeyahy waxaad saad samaysay waa ihbaat ama nafyi oo waxa aanu male waxaad saad samaysay leeyahy maan samaynin midna waa ficlulghayroo yacnii qofkaasi waxaasuu sameeyey qofka waxaasaa lagu leeyahay ayana nafyi iyo ihbaat bay noqotaa haddaba haddii uu qofku ficil naftiisa ka dhaaranayo ama ku dhaaranayo waxaa la yidhaha waman xalafa calaa ficli nafsihi xalafa cala albati waalqaطci nafyan wa ihbaatan qofku haddii waxaanuu ku dhaaranaya ama ka dhaaranaya wuxuu isagu sameeyey ama aanu samaynayte xalafa cala albati waalqaطci goonaaan buu ku dhaaranaya wuxuu odhaya wallaahi waxaa inaan sameeyey wallaahi waxaa inaanan samaynin waa ficla nafsii buu ku dhaaranaya marka cala albati waalqaطci waxa weeye si go-an buu dhaaranaya uu halkuuna leeyahay batan kamaa ajaaba dacwa xalafa xalafa wuu dhaaran batan goonaan buu ku dhaaran kama ajaaba dacwa dacwo siduu kaga jawaabay ayuunbuu ugu dhaaran waayo waxa yimi ficlulkhayr ficlulkhayr cid kale waxay samaysay markuu yahay haddii waxaasi ihbaat iyo sugid uu yahay xalafa cala albati waalqaطci waxaan ku dhaaranayaa qofkaasi waxaa inuu sameeyey qofku waxaa inuu dilay ayuu ku dhaaranayaa waayo mar hadday ihbaat tahay waa wax la ogaan karo oo la taalacan karo qofkaasi xilligii waxaa samaynaya waad ogaan kartaa laakiin haddii ay nafyi tahay waxaa muu samaynin waxaa muu samaynin weeyaan waxaad ku dhaaranaysaa nafyulcilmi wax la yidhaahdo inaanan ogayn inuu sameeyey ee in aanu samaynin ku dhaaran maysid waayo inaad nafyigaa daalacato qofkaasi inaanu samaynin aad ogata wax adag weeye oo masalan qofkaasi qofkaa ma dilin haddaad tidhaahdo oo aana dee masalan cid kaloo dishay iyana aanad sheegaynin ee masalan qof baa ficil loo haysta dee ma fo ma ogaan kartid oo kuma dhaaran kartid qofkaasi ilaa maalintuu hana qaaday ilaa yoomana haadaa wax loo sheeganayo had iyo habeen anigaa dul taagnaa yacni igamana libdhin maruu suuriya gelay mooye anaa warkaayo waxaa muu samayn maad odhan karaysaa yani mar hadday wuxuu nafyi tahay nafyulcilmi ubaad ku dhaaraysa waxaad leedahay inaanu samaynin tusaale ahaan oo kale waxay inta badan timaadaa dee waalidkaayoo kale oo dhintay oo kalea wax loo sheeganayaa mar haddaanu qofkii caddayn haysanin marka warahadii ay ka dhaaranayso waxay ku dhaaranayaan nafyulcilmi wax la yidhaahdo inaanu samaynin aan inaanu samaynin aanaan ogayn ba odhaya waxaa inaad ku leedahay inaanaan ogayn waxaa inaanu samay inuu sameeyey inaanaan ogayn baan ku dhaaranaynaa ba odhaya laakiin ma samaynin kuma dhaaran karaan waayo dee wakhtigiisa oo dhan yacni may dul taagnayn oo may daba soconninuun markaa waxa weeye waa qaacido guud oo dhaartu ay leedahay qofku hadduu wuxuu ku dhaaran ama wuxuu ka dhaaran ficla nafsiga ay tahay xalafa cala albati walqaci baa le goonaan buu ku dhaaranaya haddii ficlulkhayr ay tahayna haddii ihbaad ay tahay iyo wax la sugayana cala albati walqaci buu ku dhaaranaya haddii nafyin ay tahay nafyulcilmi oo inaanan ogeyn ayuu ku dhaaranaya waxallafa alxaakimu xaakimku wuu dhaarin man tawajahad calayhi dacwa kay ku soo jihaabtay fii siwaa xaddin xad waxaan ahayn habata lilaahi ilaahay u sugnaaday lal qaadiy qaadigina la dhaarin maayo walow macsuulan mid la casilayba haade wa shaahidin markhaatina la dhaarin maayo wa munkiri tawkiili wakaalasho kiildafirsanana la dhaarin maayo batan gonaan buu xalafa ku dhaaran kama ajaaba dacwaa dacwo siduu kaga jawaabay wa nafya cilmin ogaan nafyinteed iyo reebiddeed buu ku dhaaran ficla hayrihi hayrkii ficilkiisa oo nafaa uu nafyinayuu reebayo baabulcitqi xorayntii buu u baab yahay xilligii dee kutubtan la qorayey addoommaa jiray qaybo ayay leeyihin oo axkaam fara badan baa ku tacalluqda oo axkaamta fiqigaana dee way ku dhex daadsan yihiin sidaa daraaddeed ayaa axkaamta addoommada ay si gaara culimmadu ugu xuseen weliba mu'alafaadkooda qaybta ugu dambaysa ayay geliyaan iyagoo markaa tafaa'ul ahaan ka dhiganaya ilaahay inuu naarta kaga xoreeyo waxaa la yidhaha citiqa isaalatu riqi cani ilaadamiy aadami addoonnimadii laga saaro waxaana wasal aayadda qur-aanka ilaahay faku raqaba xuu jiirta u faran waayo waxa yacni adag ee qofku markaa khayrkii wanaagga uu samaynayo qoor xoraynteed ayaa ilaahay uu ku tilmaamay waxaa kaloo nebigu sala allahu alay slm qofka raqabo mu'minaa xoreeyo qof muslima ilaahay xubin kasta oo xubnihiisa ka mida xubinna ayuu naarta kaga xoraynaya xataa xubinkaa tarankana xubinka tarankaa naarta laga xoraynaya markaa waa muctiq iyo catiiq iyo siiqa yasixu waxaa ansaxaya cidqun xorayn min mukallafin bay ka ansixi malaka dee wax milkiye addoon yeeshay sariixuhu cidqun waa xorayn wa taxriirun wa faku raqaba waa saddexdaa wasaxa bilkinaaya maldahna waa ku ansaxaa biniyatin maca niyatin minhu niyo ka ahaateena ay la socoto kayaa mawlaaya yacni kii markaas aan xoreeyey oo wa cidqu juz'in qayb xoraynteed min raqiiqihi addoonkiisa ka mida saraa wuu sadhayn oo wuu wada gaadhi aw shirkatin maca hayrihi shirko iyo qayb uu cid kale leeya buu xoreeyey in aysara hadduu hodanoobuu qaybtaa kala celin kara facatiqa calayhi ku xoree maa baqiya waxa hadhay biqiimatihi fi lxaal isa markaaba waalmucsiri wacatiqa cala almucsirina waxaad ku xoraysaa un qadra xisatihi qaybtiisa qadarkeeda wa maalikulusuuli asallada kii milkeeye walfuruuci yactiqu waa xoroobi kalmiraahi walmabiici yacni isagoo dhacalu helay oo kale ama iibsaday oo kale waxau sheekhu leeyahay xorayntu waxay ka ansaxdaa mid kasta oo mukallafa bimacnaa baaliq oo caaqila sabi iyo majnuun kama ansaxdo malaka buu ina yidhi dee addoon lahoo wax milkiye kaan waxba milkiinna xorayni ka ansixi mayso siiqo ayuu ku ansaxaa iyo kinaayo labadaba hadal cad iyo hadal maldaha marka hadalka caddi waa ictaaq iyo taxriir iyo fakura qaba yacnii saddexdaa erey wixii laga keenay anti catiiqun anti muctaqun actaqtuka xorun muxararun xarartuka fakagtu raqabataka saddexdaa erey wixii ka yimaaddaa waa sariix iyo mid cad mar hadday ka soo baxdana wax niyaa uma baahato kinaayo iyo maldahana wuu ku ansaxaa ay niya la socoto yaa mawlaah yaa mawlaaya yani waa kii aan xoreeyow mawlahaygiiow milkii iguma kaashaqaydu yani kuguma lihi iyo erayo noocaasoo noqon kara sidii aynu talaaqoo kale kusoo maraynay xoraynna noqon kara wax kalena noqon kara oo isaga niyaddiisa un loo eegayo halkan wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa addoon uu leeyahay hadduu qayb ka mida xoreeyo wacidqu juzin min raqiiqihi saraa addoonkiisii buu ihi kala barh baan ku xoreeyey wuu sarhaynayaayo intii kalena wuu gaadhayaa addoonkii wuu wada xoroobayaa oo xornimadii way wada gaadhaysaa ama muusir ama muctiq midku ama mucsir ama muusir midku doono ahaadee laakiin masalan qof bay wada leeyihiin isagu nis buu leeyahay kan kale nis buu leeyahay niskiisii buu xoreeyey kaa niskiisa xoreeyey baa labay u kala qaadaan culimmadu oo waxay yidhahdaan haddii uu qaybtan kale ee ninka kale leeyahy qiimaheeda heli karuu hodan ku yahay addoonku wuu wada xoroobayaa ninkii kalena qiimii buu ku yeelanaya masalan boqol kun buu addoonku joogaa qaybti niskiisii wuu xoreeyey hadduu konton kun helayo addoonkii waa wada xoroobaya kontonkiina ninkanaa ku yeelanaya ow shirkatan maca hayrihi ayuu xoreeyey addoon uu yacni qayb leeyahay in aysara hadduu hodroobo macnaha uu bixin kara qaybka ninka kale faactiq calayhi maa baqiya biqiimatihi fi lxaal yani inta hadhayna xore markaa qiimihiisana filxaali ha bixiyo ha siiya ninkii lahaa haddiise aanu bixin karaynin miaalkeennaa kontonkeenna intiisunbaa xoroobaysaa waalmucsir wayactiqu cala almucsiri qadra xisatihi isaga intiisunbaa xoroobaysa intii kale xoroobi mayso xadiid saxiixa baa waxaa man actaqa shirka lahu fii cabdin wa kaana lahu maalu yablugu hamana alcabdi quwima alcabdu calayhi qiimata cadlin fa ucطiya shurakaa xisasahum wacataqa calayhi alcabd addoonka idinka xoreeyaa qayb uu addoonku leeyahay maal addoonka qiimihiisa gaadhana leh addoonkaa waa la wada qiimayno dabeetana dadkan kale intooda ayaa u celinoo laga siin cataqa calayhi alcabd addoonkuna waa ku xoroobaya wa ilaa haddii kale faqad cataqa minhu maa cataq intuu xoreeyuunbaa xoroobaysa waraqa minhu maa raqa waxaa addoomayna addoon bay noqonayaan halkaa wuxuu sheekhu inooga hadlayaa qofku haddii uu milkiyo iyagoo addooma axada usuulihi usuushiisii iyo furuucdiisii ama ha sarreeyaan ama ha hooseeyaane waxuu isagu dhalay iyo wax ka sii farcamay ama wax dad isaga dhalay iyo wax yacani kuwii sii dhalay ayaa biciwadin oo bikayri ciwad yacni dee wuu dhaxlay oo kale ama wuu soo iibsaday oo kale caqiba milkihi mar alla markaa uu milkigiisa soo galo ayuu xoroobayaa oo addoon u noqon maayo xadiidka muslim waxaa an la yajziya waladun waalidan ilaa an yajziyahu mamluuka fayashtariyahu fayuctiqahu uma abaalgudayo walad waalidkii inuu helo isagoo la leeyahuu soo iibsado fa yuctiqahu dabeedna iibsigaa uu ku xoreeyo macnaha waxa l isagii xorayn ugama baahna iibsigaasu ku xoroobaya waqaaluu itakada araxmaanu waladan subxaanahu bal cibaadun mukramuun waxay dhahan ilaahay wuxuu yeeshay ilmo ilahay baa ka nasaa bal cibaadun mukramuun yacni ilmowmaahe waa addoommo marka waxay dhahan addoonnimo iyo ilmaniman kulmaynin yasixu citqun baa min mukallafin buu ka ansixi malaka milkiyey sariixu citqun wa taxriirun wa faku raqaba saddexdaa eray weeye wasaxa bilkinaayati oo biniyatin minhu niyo ka hatay la socotana wuu ku ansaxaa kayaa mawlaaya wa cidqu juzin qayb xoraynteed min raqiiqihi uu ka xoreeyey saraa wuu wada sadhaynoo wuu wada gaadhi mar hadduu isagu leeyahay aw shirkatin mid shirka a maca hayrihi ayuu intiisii xoreeyey wuu wada markaa inay sara haddii uu hodan yahay oo qaybtaa kala bixin karo faactiq calayhi waxaad ku xoraysaa maa baqiya wixii hadhay biqiimatihi fi lxaali qiimahu xilligaa leeyahay oo ninkii laha qaadanayo wlmucsiri wayactiqu cala almucsirina waxaa ku xoroobi uun qadru xisatihi qaybtiisa qadarkeedun baa xoroobi kii caydhaha wa maalikulusuuli asallada kii milkiyey walfuruuci iyo farcyaalkiisii yactiqu wuu xoroobi kalmiraasi dhaxalkii iyo walmabiici iyadoo mabiica inuu soo iibsadaba wey limuctiqin kii xoreeya xaqulwalaa'i baa wajaba u waajibay uma intaa kadibna liman binafsihi tacasaba cidda nafaantiisa u casabowday ayaa ku xigaysaa walow maca ikhtilaafi diinin diin iskhilaafkeedba ha ahaatee awjabahu waajibna ugu sugi walaa yasixu baycuhu wala alhiba iibkiisa iyo hibayntiisuna ma ansaxayo halkanna wuxuu inooga hadlaya waxa walaha la yidhaahdo waluhu waa qaraabartu min almuwaalaati bay ka ahaatay sharci ahaanna waxaa la dhaha cusuubadaa iyo qaraabanimada ay sababta u tahay xorayntaa iyo addoonnimadaa uu ka saaray oo masalan marka uu qofku qof xoreeyo wuxuu yeelanayaa waxa welihiisa ayuu yeelanaya welihiisa ayuu yeelanayaa welahaasi waa maxay haddii qaraabo iyo cid u dhow loo waayo isagaa dhaxlaya oo welahaas ugu dhaxlaya hadday ruux dumara taho cid markaa ehelkeediiyo guurisan la waayo isaga ayaa guurinaya weluhu waa qaraabada noocaasa alwalaau luxmatun ka luxmati nasab waa luxmo iyo inib kaa nasab oo kalea baa nebigu yidhi waxaa kaloo nebigu laha innama alwalaau liman actaq walaha waxa yeelanaya cidda xore isagun markaa muctiqii xaqul walaa'i baa wajaba u waajibay haddii isagii uu meesha ka baxana ou dhintana uma liman binafsihi tacasaba alcaasi binafsihi oo jihatu lbunuwiya jihatu lubuwiya jihatu lukhuwiya jihatu alcumuuma caasibun binafsihi intaasuu ka imanaya jihatu lbunuwa jihatu lubuwa jihatu lukhuwa jihatu alcumuuma kuwaasaa la yidhahaa caasibun binafsihi kuwaasaa kusoo xigayo dee inankii oo aabbihii saase walaalkii oo adeerkii oo wa awjabahu walow maca ikhtilaafi diin xataa diintoodu hadday iskhilaafsan tahay welihii ugu sugmaya oo mid gaala hadduu hadduu xoreeyo welihiisii ugu yeelanayaa walaha in la iibiyo iyo in la hibeeya toona mabno waayo waa macno wax lagu dhaxlo markaa iib iyo hibe toona kuma guuro haddaad tidhaahdo iminka ninkaa hebel ayaanu qaraaba nahay iga iibsa qaraabanimadiisii oo haddii markaa uu ka horreeyo adugu dhaxal maya waa saas oo kale limuctiqin xaqul walaa'i baa wajaba u waajibay uma liman binafsihi tacasaba cidda nafahantiisa u casabowday ayuu u sugnaaday wa awjabahu waa waajibay walow maca ikhtilaafi diinin waa sugay diintooduba ha iskhilaafsanaateen walaa yasixu baycuhu wala alhiba in la iibiye iyo in la hibeeya tona ma bannaana baabu tadbiiri tadbiirtii ayuu baabiyey tadbiir annadru fii cawaaqib alumuur asalkiisu waa cidhbaha arrimaha oo la eego sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa cidqi iyo xorayn lagu xidho geeri waayo xadiis saxiixayn ku sugan baa nebigu waxa uu iibiyey addoon uu nin lahaayoo uu yidhi haddii aan dhinto xor ayaa tahay wax maaloo kalena ma lahayn nebigaa iibiye dabe markaa taqriirka iyo sugiddaa uu tadbiirka ku sugay ayayna tusinaysa bannaanadiisa ka qowlihi weeye isagoo licabdihi ku yidhaha dabbartuka waan ku dibigay oo anta xorun bacda mowtii ama geeridayda kadib baad xor tahay daalika kaasi yactiqu bacdahu wuu xoroobi min auluثi limaalin maalkiisa ulkiisa ayuu ka xoroobi wayabطulu tadbiiru waa burayaa xayثu goorta almilku zaala milkiga uu zuulo ee uu meesha ka baxo waxaa sheekhu leeyahay tadbiir waxa weeye isagoo shaksi addoonkiisii ama addoontiisii ku yidhaahda marka aan dhinto dabbartu gabadho waa ku dibdhiga anta mudabbarun wa anta xorun bacda mowti ama idaa midtu fa anta xorun markaan dhinto xor baa tahay buuri yacni hadal cad iyo hadal kinaayo ah oo xorayntiisa una ugu tiirinayo geerida kadib ayaa la yidhaahdaa markaa mudabbar wuxuu xoroobayaa markuu sayidkii dhinto ulusulmaal buu ka xoroobaya marka daynta iyo la jaro had iyo goor alle waxaa la yidhaha waxyaalahan la bixinayo ayaa waxna la yidhaha ulusulmaal baa laga bixiya waxna waxaa la yidhaha ra'sumaal baa laga bixiyaa iminka daynta oo kale waxaa laga bixiyaa ra'sumaal maalkoo isku duwan baa la bixiyaa xataa haddii aan dayntaa waxba ka soo hadhin tani kama jiri mayso waxaana waxaa la yidhaha ulusulmaal baa laga bixiyaayo wasiyada oo kale dee saddex meelood meel baa laga bixiyaa mudabbarkuna waa noocaasoo kaleoo waa si wasiyada oo kaleoo haddii uu ulu noqdo masalan saddex addoon buu leeyahay midkood buu dibdhigay kaasi wuu xoroobayaa markaa ulu buu yahay laakiin hadduu keligii un leeyahay uluun baa ka xoroobaya tadbiirku wuxuu ku buraa haddii sayidkan milkigiisaba uu ka baxo uu iibiyo oo kale uu ka baxaya way xadiidka saxiixayn nebigu wuxuu iibiyey mudabbarka uu ninkaasi lahaa haddii intuu sii iibiyo haddana mar kale u soo noqdana tadbiirkii soo noqon maayo ka qowli odhaadiisii weeye licabdi uu ku yidhi dabbartuka waan ku dibdhigay anta xurun baa tahi bacda mowti gelida kadib daalika kaasi yactiqu wuu xoroobi bacdahu dabadii min ahulufi ayuu ka coroobi limaalin bimacnaa maal ulukii wa yabطulu tadbiiru tadbiirkii waa burayaa xaysulmilku zaala goorta milkigu zuulo ee uu meesha ka baxo baabulkitaabati kana kitaabadii buu kitaabiyey kitaabo waxaa la yidhaahdaa waa caqdu ciطqin biciwadin munajamin binajmayni faakar waa caqdi xorayneed oo xoolo lagu xoraynayo xoolahaasoo laba wakhti iyo wax ka badanna loo muddeeyey ayaa la yidhahdaa ilaahay baa yidhi waladiina yabtaquuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa addoommada dalbanaya inaad kitaabaysaan ee kuwa ay gacmihiinnu mulkiyeena kitaabeeya haddaa khayr ku ogaataan khayrkaa imaamu shaafici wuxuu ku fasiray hadduu qof shaqaysanayo oo aamina yahay xadiida xaakim iyo ay warinayaana nebigu wuxuu uhi qofka u kaalmeeye qof qaamaysan ama qof duuli ama qof kitaabaysan ama addoon xoreeya ilaahay baa harkiisa maalintaan harjinay harkiisa mooyaana u hadhaynaya wuxuu uhi idaa dalaba marka uu doono kasuubun mid kasab u saaxiib oo shaqo yaqaan duu ammaanatin oo ammaano u saaxiibi min hayri maxjuurin calayhi midaan maxjuur calayhin uu ka dalbo yustaxabbo waa la sunneeya kitaabadii wa sharduhaana macluumu maalin maalin macluumin waa maal macluum oo la yaqaano wa ajalin iyo ajal la yaqaano najmaani laba wakti najmaani oo munajamaani binajmaani laba waqti lagu waqteeyey ow agharu minhaa ama mid ka badan laa aqalla mid ka yar maya waxaa sheekhu leeyahay kitaabadii waa la sunneeyaa haddii uu dalbo oo uu codsado addoon kasuub ahoo shaqada yaqaanoo aamina oo sabigii iyo majnuunkii iyo yacni la kitaabayn maayo oo kasab yacni qof yaqaan waxaa looga shardinayaa dee in lagu kalsoonaado in wax keeni karo ammaanadana dee waxaanuu soo shaqeeyay si aanuu luminin cidda laakiin ay ka ansaxaysaa waxa weeye min hayri maxjuurin calayh sabi iyo majnuun iyo kii maxjuurun bisafa safiihnimo loo sharay ee tasarufka looga xidhay ka ansixi mayso markaa addoon kasab yaqaano ammaano leh hadduu in maal la yaqaano lagu kitaabeeyo oo la yidhahdaa intaasoo xoolaa haddaad la kaalido xor baa tahay maal macluuma iyo ajal iyo muddo la yaqaano wakhtigaasaanad keenaysaa waxaana lagama maarmaana nujuumta yacni in ma muddadaasi laba iyo saddex iyo wax ka sii badan ay noqoto maalkaasoo marna intaa aad bixin dhowr bilood kadibna intaa aad bixin mar kalena intaad bixin adugu laba wakti iyo wax ka sii badan hal mar baad wada dhigaysaa ma bannaana waayo asxaabta iyo ciddii ka dembaysay ciwad xaallo ah iyo mid nejmi iyo wakhti qudha leh umay qaban jirin markaa najmaani aw akaru minhaa laa aqal najmiga marka baabkan la joogo muddada waa la yidhaahdaa maalkana waa la yidhaahdaa oo maalkan lagu kitaabaynayana waa la yidhaahdaa muddadan loo qabanaya najmiga waa la yidhaahdaa markaa waxa u shardiya buu leeyahay macluumu maalin waa min idaafati sifati lilmawsuuf oo maalun macluumun wa ajarun macluumun aqaluhu najmaani laba wakti ay ugu yar yihiin aw akaru minhaa ama labadaa wakti wax ka badan la aqal mid ka yar maya idaa kasuubun mid kasab yaqaaniyo shaqo duu ammaanatin oo ammaanu saaxiibi talaba hadduu doono min hayri maxjuurin calayhi hadduu kitaabadii ka doono yustaxabbu kitaabadii waa la sunneeyaa wa sharduhaana macluumu maalin maal la yaqaan weeye waa ajal iyo muddo aqaluhaa najmaani inta ugu yari laba wakti ay tahy ow akaru minha ama laba waktii ka badan la aqalin ka yar maya walfasku lilcabdi addoonkiibuu u sugnaaday mataashaa goortuu doono infasala waa siibanoo waa kaga bixi kitaabadii laa sayidii sayidkii maya ilaa idaa cajzun xasal cajisi markay timaaddo mooyaane ajiz lahu tasarufan u bannee kalxuri sidii kii xorkaa oo kale laa tabarucan wa khataran id facala tabaruc iyo khatar hadduu sameeyo maya markaynu qaybaha cuquudda sheegaynay aanu nidhi qayb waxaa la yidhaha laazimu tarafay qaybna jaa'isu tarafay qaybna laazimun min tarafin wa jaa'isun min tarafin kitaabo waxaynu ku danay cuquudda jaa'isun min tarafin wa laazimun min tarafin oo dhinaca addoonka waa ka jaa'is oo xilligu doono naftiisa waa tacjiisi kala wa odhan kara waxba waan soo waayey xoola ma hayo addoonkaygi baan iska ahaanaya laakiin sayidka xaggiisa mar haddii uu kitaabeeyo isaga waa ka laasim oo sidii rahantoo kale weeye waataynu soo tilmaanay qofku hadduu qof kale wax rahan dhigo jaanibka raahinka kan wax rahandhiga waa ka laasim jaanibka murtahinka kan wax la rahiga waa ka bannaantay oo war shaygaagii iska ho wuu odhan karaa markaa walfasku lilcabdi buu u sugnaaday mataashaa goortu doono infasala wuu kaga bixi kitaabadii waayo xad iyo dheefda isaga ayaano murtahinkiibuu shabbahaa goor allyaaliya goortuu doono ayuu ka bixi karaa sayidkii mayoo laazima min jihati bay noqonaysaa oo isaga fasakh male sida raahinka oo kale waayo waa xaq lagu leeyahay hal mar ayuunbuu fasakhi karaayoo waa marka cajzi uu ka yimaado mukaatabka ee uu gudi kari waayo ama barhkii ama wixiiba uu bixin kari waayo markaa inuu fasakhaa buu leeyahay oo yidhahda waxba kama jiraan ma haddaad bixin kari weyday waxaa kaloo sheekhu halkan inoogu sheegayaa mukaatabka waxa u sugnaaday inuu ku tasarufo waxa uu hayo maalkaa uu markaa tanmiye iyo markaa kobcin ku sameeyo sidii kii xor tahaayoo kale wuu iibinaya wuu soo iibsanaya wuu kiraynaya wuu kiraysanaya shumcuu ku qaadanaya hadiye iyo sadaqu aqbalaya waa soo xaabays wuxuu heli karaba uu samayn waxaan la oggolaynun wax tabaruca ama wax khatar markaa xoolahan gelinaya ayuunbaan loo oggolayn oo tasarruf tabarruc ku jira iyo wax khatari ku jirta idanka sayidka mooyaane ma ansaxayo walfasku lilcabdi buu u sugnaaday mataa shaa goortuu doono infasala min alkitaabati wuu kaga bixi laa sayidin maya ilaa idaa cajsun xasal inay cajziye gudi yacni gudi kari waayo mooyaane ajiz lahu u bannee mukaatabkii tasarufan kalxuri sidii kii xorka hayoo kale laa tabarucan maya wa khataran id facalaa markuu sameeyo wa xatu shayin shay in laga dejiyaa laazimun lilmawlaa sayidka laasim buu ku yahay canhu mukaatabka inuu ka dejiyo wa fi najmi alakhiiri wakhtiga dambe ayaana owlaa fiican waa waa mukaatabkii raqiiqu weeye maa baqiya calayhi shayun intuu wax ku hadhaan ilaa adaa'ihi ilayhi inta uu uga gudayo uga bixinayo waxau leeyahay sheekhu mawlaha ama sayidka waxaa waajib ku ah inuu mukaatabka wax ka dejiyo maalkan kitaabada inuu siiyo oo u sii dhiibo ilaa waxoogaygaa bal ku yar shaqeena way furantay inuu ka dejiyana way furantay waatuuhu min maali illaahi aladii aataakum wax ka siiya maalka ilaahay idin siiyey iitaaga markaa waxaasay ku fasireen waxay yidhahdeen waa ama in laga dejiyo ama waxoogay la siiyo sida fiicanna waa in laga dejiyo weliba labadii qaybood ama saddexdii waqtiya loo qabtay qaybka dambe in markaa ilaa rubuc ama subuc markaa laga dejiye ayaa wanaagsan waayo cidqintii iyada ayaa u dhow waxaana la yidhaha wuxuu magacuu ku dhici kara unbay noqonaysaa waataynuun odhan lahayn arrimahaynu ahayn shan shan lama gaadhsiiyo waa tii ugu dambaysay oo iita nujuum lama gaadhsiiyo macnaha waxoogaygaa la siinaya ama waxoogaygaa laga dejinayo lama gaadhsiiyo maalkii lagu kitaabiya waa in laga hoosaysiiya waxaa kaluu sheekhu inoo sheegayaa addoonkaa mukaatabka ahi waa addoon inta maalkii kitaabada wax lagaga leeya haba yaraada ilaa inta sayidka dee ka siinayo ama uu ka saamaxayo almukaatabu qinun maa baqiya calayhi dirhamun xadiis nebigu wuxuu ku yidhi mukaatabku waa qinni waa addoon badhax tiran maa baqiya calayhi dirham inta shilin ku adhan yahay wa xadu shayin wax ka dejintii canhu addoonkii uu ka dejiyey laasimun lilmawlaa sayidka mid laasim ku aweeye wa fi najmi alakhiiri wakhtiyadii loo qabanayay wakhtiga ugu dambeeyaana awlaa fiican wa huwa raqiiqun waa addoon maa baqiya calayh shayun intay wax ku hadhaan ilaa addaayi ilayhi inta ugu gudi baabu cidqi ummahaati alawlaad addoommaha la yidhaha ummahaatula ama umuwalada la yidhaahdo baabul-iilaadi bay nusaqa qaarkoodna odhanayaane ayuu baab yahay waa addoontii ilmaha u dhashay waxaana nebigu yidhi ayumaa amatin waladat min sayidiha fa hiya xoratun can dubri minhu addoon al yeelay addoonshii sayidkeedaa ilma u dhashaa xor bay noqonaysaa marka uu dhinto xadiid ibnu waaji iyo xaakim iyo warinayaan maariya oo ummu ibraahim ahayd ayuu ku yidhi actaqahaa waladuha ilmaheedaa xoreeyey bimacnaa xaq ulxoriya isagaa u sugay liamatin ilma dhashiga liamatin u sugnaaday lahu addoontaasoo takuunu milkan milkii u noqon oo bacdihaa ama barhkeed yuujibu wuxuu waajibin cidqa tilka taa xorowgeeda bimowtiha ay ku xorowdo wa nasluhaa tafiirteeduna bihal taxaq ayada ayuu haleelay min hayrihi ka ahaaday min bacdi aliilaad intaa uu ka ilmo dhashaday kadib cataqa waa xoroobaya ilmaha iyaduna min ra'si maalin buu ka xoroobay qabla daynin dayn ka hor waktufi waxa lagu kaafdoomay biwadci maa shay dejintii iyo dheliddii fiihi tasawurun khafi yacnii suuraysi qarsooni ay ku sugan tahay waxau sheekhu leeyahay ilma dhashiga uu sayidkii addoon uu leeyahay ama barhkeeduu leeyahay uu ilma ay ugu dhashaa ilma dhashigaasi horta umuwalado ayuu ka dhigayaa waxaanu waajibinuu keenayaa inay xorowdo marka uu dhinto nasliga iyo tafiirteedii min hayri sayid ayadaa sayidka cid aan ahayn ayu dhashay ama zawj ama sina midku doono baa ku yimaadeen ee waaliba bacda aliilaad intuu ka ilmo dhashaday dabadeed yimi ilmo alyaaliya ilmahay dhasha ama ariiq zinaha ku yimaado ama ariiq markaa guurha ku yimaado ee intii ay isaga ilmaa u dhashay umooladow noqotay dabadeed yimi nasligaasina bihal taxaq ayaduu haleelayaa oo markii xorowda abuisan la xoroobayaa laakiin wixii ka horreeyey intaanu ka ilma dhashay wixii ka horreeyey cid kale u dhashay ama zinaba ay ku dhashay bimowti sayid ku xoroobi maayaan waayo intaan xorriyaddu hooyada u sugmin ayay markaa yimaadeen ummu walada iyo awlaaddeeduba waxay ka xoroobaan ra'sa maali sayid oo daynta xataa waa laga horraysiinaya mar alla markaa uu geeriyoodo iyadu waa socota iyada ulusi waxba loo eegi maayo waxaa kaloo halkaa sheekhu inooga hadlayaa ma ilmo caynkeeya ama intee leeg marka ay dhashaabay umuwalado noqonaysaa dee ilmo dhammaystiran haddii ay dhasho waa xoroobay waa yacani ilaadki waa sugmayaa haddii ay mudqa iyo hilib umusho suuro khafi oo aadami ay ka muuqato walow dadka ahlu khibraha ibnu ha gartaan oo ha yidhaahdaan halkaa yar waxaa kasoo kuusan waa gacanaha inkaasoo yacani suura aadamiya khafiya ayaa ku sugan xataa xataa dadka ahlukhibruu yidhaahdaan wuu ku sugmayaa ilaadkii laakiin haddii aanu suura khafiya lahayna hilib yaruunu yahay ilaad ku sugmi maayo liamatin istilaadkiiyo kalmadhashiga addoonu kailmaso lahu takuunu lahu isagaa u sugnaatay liamatin lahu addoon u sugnaatay ilmadhashigu ka sameeyo takuunu milkan milki u noqotay isaga oo bacdiha ama barhkeed milki u noqotay yuujibu wuxuu ajinaya cidqa tilka taa xorowgeeda bimowti ay ku xorowdo wa nasluhaa bihal taxaq nasligeeda iyo tafiirteeduna ayada unbuu haleelayaa nasliga min hayrihi ka ahaaday cid kale bacda aliilaadi tukaydma dhashadayna yimi cataqa waa xoroobayaa nasligii ayadiba min ra'si maalin bay ka xorobay qabla daynin dayn ka hor waktufi waxaa lagu kaaftoomi oo istiilaadkan sugaya biwadci maa shay umulidii fiihi tasawurun khafi suuraysi qarsoon suuraysi aadamiyo qarsoone ay ku sugan tahay jaasal kiraa kira ayaa bannaan wa khidmatun shaqaa bannaan jimaacun mucaamalaa bannaan laa hiba iyo waraan wabtiyaacun ma bannaana ayada waxau sheekhu leeyahay addoontii markaay umuwalado noqoto sayidka waxa u bannaan inuu kireeyo yacnii cid ay u shaqayso waxa bannaan cid inuu ammaanaysiiyo waxa bannaan inay u shaqayso inuu la mucaamaloodo haddaanu wax maanicoo diidaya aanu jirin ayaa bannaan inuu hibeeyo inuu rahan dhigo inuu iibiyo inuu cid u dardaarmo ma laha waayo xadiid ayaa wuxuu ahaa ummahaatu lawlaadi laa yubacna ummahaatulawlaad lama iibiyo lama hibeeyo lama dhaxlo sayidku intuu nool yahay waa ku raaxaysaa markuu dhintana faya xora xor bay noqonaysaa jaazal kiraa ayaa bannaan wa khidmatun jimaacun baa bannaan laa hibatun wa rahnu wabtiyaacun iyo ibsi ma bannaana wa mawlidun kii bilikhtiyaari kaga ilma dhashaday jaariyatan ligayrihi addoonna hayrkii leeyahay mankuuxa oo mankuuxaha uu qabo ow zaaniya ama zaaniyaba fanaslu ilmahaasi qinu maalikin addoonu maaligeedu leeyahay weeye waalfarcu xorun ilmuhu xor buu noqon min wadihi bishubha ula ekaansho hadduu kula mucaamaloodo ow ama xaysu qura marka lagu dago ow bishiraa'in faasidin ama shira iib faasid hadday ku soo gasho fa in malaka dii tan hadduu mulkiyo bacdu intaa kadib lam tuctaq calayhi lagu xorayn maayo in halag hadduu halaagsamo laakiin calayhi waxaa koraysaa qiimatu lxuri qiimihii xorta ayaa habata ku sugnaaday waxau sheekhu leeyahay kaa ilma ka dhala ikhtiyaarkiisa isagoon la qasbin jaariye addoon cid kala leedahay ayaa binikaaxin buu kaga dhashay lagumana daginoo waa xor lama odhanin ama zina ayuu kaga dhalay nasliga iyo ilmaha ay dhashaa waa raqiiqun limaalikihaa maaligii iyo ninkii addoontan lahaa unbaa yeelanaya wa mawlidun bilikhtiyaari jaariyatan ligayrihi mankuuxa aw zaaniya fanaslu qinu maalikin nasliga ay ay dhashay kaa guursa u dhashay ama zinada ay ugu dhashay waxa yeelanaya uun ninkaa iyada lahunbaa ilmahana yeelanaya saa daraaddeed baa guurka addoommaha waataynu soo maraynay yacnii in guursigooda ilaa ilmihii addoon buu noqonayaad ka dhashay cid kalaana yeelanaysa saa darteed baa markuu sadaaqa xorra waayo markuu zina ka baqdo yacnii waa kuwii shuruuddaasi u taale dalika liman khashiya khashiya alcanata minkum waman lam yastadci minkum dawra an yankaxa almuxsanaat yani markuu kari waayo ma inuu markaa gabadh xore guursado mid xorena aanu qabin zina inuu ka dhacano ku baqdo ayaa ay u furayd inuu guursado ila ilmihiiba addoomabaya ninka kalena yeelanayaa fannaslu qinnu maalikin laakiin saddex jeer oo uu xor noqonayo ilmihii addoonta ku dhashay buu sheegay waalfarcu xorun min watihi bishubha haddii shubha iyo markaa islaandiisii iyo addoontiisii uu moodu saa ugu tago saa ilmu ku dhasho ilmahaasi waa xor ow xaysu qur haddii loo guuriyo la yidhaha waa xor oy addoon noqotona ilmahaa u dhalay isagana waa xor oo addoonkii ninkii ilahaa yeelan mayo ow bishiraa'in faasidin haddii shire iyo iib faasid ah uu ku soo iibsaday dee masalan umuwaladoo kalaabay ahaydba markaasuu dee soo iibsaday dee iibkii faasid weeyaan ila umuwalado iibkeedu ma bannaanayne dabeetana saasuu kula mucaamalooday kaasay markaa ilma ku dhashay ilmahaasina xor ayuu noqonayaa waana halka dambuu leeyahy laakiin calayhi qiimatu lxori habat laakiin ninkan addoonka ninka sayidka addoontan leh dee ilmo kastoo ay dhasho uurkeedan yacni badnigeedana sidii wax kiroo kar u ahay ilmo kastooy dhasho isagaa yeelanaya maadaama aad ka tagsiisay oo ay noqotay markaa adigu aada xor ka dhigtay qiimihii markaa ilmaha addoonkaa buu kugu yeelanayaa halkan uu leeyahay fa in malak dii bacdu lam tuctaqa calayhi in halag addoontaa uu shubhada ugu tegey ama inta lagu dagay uu saa ugu tegey ama shiraha faaskaa ugu tegey haddii uu soo mulkiyo ilmihii markaa hore ay shubhada ugu dhashay amaba ay shiraha faasidkaa ugu dhashay ama yacni taqriirka ugu dhashay iyadoo la eegaya umuwaladama ugu noqonaysaa hadduu dib u yeesho taasina waa maya uwa halkan uu leeyahay fain malag dii bacdu lam tuctaq calayhi in halag haddii ay markaa halaagsama ku corobi mayso oo yacni iyadoo loo tiirinayo ilmo dhashigii hore yacni umuwalado noqon mayso wa muulidun bilikhtiyaari ikhtiyaarkii uu heylma dhashday jaariyatan ligayrihi addoonna hayrkii leeyahay mankuuxa taasoo ah mid uu qabo ow zaaniya ama zineeba ku timi fannaslu ilmahaasi qinu maalikin maalig addoonkii weeye waalfarcu xorun weeye min wadihi bishubha hadduu shubha ku wadiyo uu galmoodo ow xaysu qur ama lagu dago ow bishiraa'in faasidin ay ugu timi hadduu sidaa kula mucaamalado fa in malaka dii tan wadu shubha ayaa marka lagu dagaya marka shiraha iyo hadduu milkiyo bacdu intaa kadib lam tuctaq calayhi lagu xorayn mayo in halaka hadduu halaagsamo bacna umuwalado ugu noqon mayso wadigaa iyo galmadaa hore laakiin calayhi waxaa korkiisa aday qiimatu lxori ayaa habata sayidkii u sugnaaday bixamdi rabbi zubadu lfiq intahad wuxuu uhi sheekhu bixamdi rabbi rabbigay mahadintiisa iyo mahaddiisa ayaa zubadu lfiq intahad zubadkii ama burcadkii fiqigu halkaas ayuu inoogu dhammaaday buuli waxa un markaa ka dambeeye intaa uu kaga hadlayaana waa un iska khaatimo uun cilmu tasawufka markaa la xidhiidha oo un uga jeedo markaa khaatimada faqiihu inay noqoto inuu qalbigiisa markaa daahiriyo sariiradiisana markaas uu safeeyo si markaa ilaahay ugula kulmo qalbi saliima markaa khaatimatun waa khaatima fii cilmi tasawuf wallahu aclam markaa baa inoogu jooga